asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu akhayaarta qiimaha leh wadda nagala xidhiidhay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somaali dsbronews com kula soo dhawaada war wixii dad iyo dibadda idinka hena habeenkan caawa warkana waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar dheer oo ugu maqnaa wadamada yurub waxaanu ka hadlay xaalada dalka xarunta shacabka ee ay ku shiraan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qaaday duqaymo iyo isqarxino xoogan waxaana halkaas ka dhashay si wararku sheegayaan khasaare baaxad leh dhinaca kalena waxaa weerarkaasi wadajir uu cambeereeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabisay soomaalida master nicolas key cidi wadin oo ku soo dhacday gobolada koofureed ee soomaaliya wasiirka hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay oo si cilmiyeysan uga hadlay khilaafka mar kale ka soo cusboonaaday xisbiga talada dalka haya ee kulmiye akhyaarta qiimaha laha wada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii caawan idin hayne oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo muddo ku siman laba bilood dalka ka maqnaa ayaa galabta dib ugu soo laabtay dalka gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa madeerka cigaal kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee sharci dejinta ee guurtida iyo wakiilada hogaanka sare ee xisbiga wadani madax dhaqameediyo waxgarad kale gudoomiye cabdiraxmaan ciro oo qolka v i b da ee madaarka cigaan international airport kula hadlayay warbaahinta ayaa ka hadlay socdaalkii dheeraa ee muddada uu ugu maqnaa wadamada qurbaha waxaanu yidhi gudoomiy muddadii aan maqnaa waxaan soo maray dalal ka mida qaaradda yurub iyo dalalka carabtaba waddamadan yurub intii aan marayey waxaan la kulmay baarlamaanada dalalkaas oo ay ka mid ahaayeen ingiriiska sweden iyo finland waxaan kaloo la kulmay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dalalkaas oo uu ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ingiriiska iyo wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dalka finland iyo mas-uuliyiin kale waxaan kaloo la kulmay maalqabeenno dalalka ka tirsan oo xiisaynaya inay somalilan maalgashadaan waxaan la kulmay axsaabta siyaasadda ee dalalka qaar ka mid ah oo aan dhammaantood kala hadlay arrinta somalilan iyo mas-uuliyiintii horean la hadlayba waxaa kaloo la kulmay aniga iyo xildhibaanadii la socday safarka igula jiray kawnsallada ay ka mid ahaayeen
ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay weerar al-shabaab ay goor hore oo maanta ay ku qaaday xarunta baarlamaanka ee soomaaliya inkastoo ani lahadda warar rasmi ah aanay ka soo bixin weerarkaasi oo qaraxyo ismiidaamin iyo israsaasay foolkafool ah iskugu jiray waxaa la sheegayaa in dadka dhintay u badnaayeen askarta dowladda dadka dhaawacmayna waxaa ku jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya weerarka ay weerarka ayaa bilowday xilli hore oo maanta ah wakhtigaas oo kalfadhiga baarlamaanku lahaa furmayey kooxda weerarka soo qaaday ayaa xoog ku soo dhaafay ilaalada hore ee baarlamaanka waxaana dagaal muddo socday ku dhex maray dhismaha sare ee baarlamaanka ilaalo kale oo baarlamaanka ilaalinaysay oo halkaas muddo ay ku dagaalamayeen xildhibaanada baarlamaanka shaqaalaha iyo warbaahinta ayaa ka baxay albaab labaad oo dhismaha golahu leeyahay taasi oo la sheegay in baarlamaanka lagu badbaadinayey lagagana badbaadaya in goobta lagu dhibaateeyo xubnaha ka tirsan baarlamaanka shaqaalaha iyo warbaahinta oo ay gacanta u galaan kooxda al-shabaab ee dagaalka soo qaatay al-shabaab ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi culus sheegatay afhayeenka howlgallada al-shabaab abu mascab ayaa sheegay in weerar qorshaysan ay ka fuliyeen xarunta baarlamaanka isla markaana wakhtiga weerarku dhammaada ay faahfaahin ka bixin doonaan dacdadan maanta ayaa mar kale wejigabax ku ah dowladda federaaliga soomaaliya oo ilaa hadda u maarala ammaanka dalka gaar ahaana caasimada soomaaliya ee muqdisho dhinaca kalena waxaa iska soo daba dhacaya cambaarinta caalamiga iyo kuwa goboleed ee loogu jeedinayo weerarkaas ay maanta al-shabaab ka fuliyeen xarunta baarlamaanka ee soomaaliya waxaana si wada jira u cambaariyey ergeygaarkii qaramada midoobey u qaabilsan soomaalida nicholas kay iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh ergeygaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaalida nicholas kay ayaa cambaariyey weerarkii lagu qaaday baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya maanta taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac baaxadle kooxda al-shabaab ayaa gaadhi ay kasoo bixiyeen waxyaalaha qarxa ku qarxiya albaabka weyn ee laga soo galo dhismaha baarlamaanka sidoo kalena waxaa la maqlayay baarlamaanka dhexdiisa israsaaseyn xoogan oo ka dhacaysa waxaa iga nexiyey aanan cambaaraynaya weerarka lagu qaaday baarlamaanka federaaliga soomaaliyeed baarlamaanka federaaliga ahi wuxuu matalaa dadka soomaaliyeed wuxuuna u taagan yahay rajada dadka mustaqbalkooda iyo sidii lagu heli lahaa mustaqbal xasiloon ayaa uu yidhi xogay ayaa uu yidhi ergeygaarkii qaramada midoobey u qaabisa soomaalida weerarka maanta lasoo qaada waxa uu yidhi waa weerar lagu soo qaaday dadka soomaaliyeed mana jirto wax cudurdaar ah oo la yeeli karo weerarkaas waxaan bogaadinayaa tallaabada dhaqsaha leh ee ay qaadeen ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amisom kuwaas oo ka jawaabayay weerarka qaramada midoobey waxa ay sii wadi doontaa taageerada ay u hayso dadka soomaaliyeed iyo dowladoodaba maadaama ay ka shaqaynayaan sidii lagu gaari lahaa nabad iyo xasilooni ayuu hadalkiisa kusoo xidhay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabisa soomaalida ayaa la sheegaya in uu la hadlay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh si uu u muujiyo taageerada iyo taxsida uu hayo qoysaskiiyo saaxiibadii ay ka baxeen dadkii wax ku noqday weerarkii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee soomaaliya waxaanu u rajeeyay caafimaad qad buuxa dadkii dhaawuxu ka soo gaadhay weerarkaasi wasiirka hore wasaaradda warfaafinta dhaqaqiihi wacyigelinta mudane boobi yuusuf ducaale ayaa maanta si cilmiyeysan uga hadlay khilaafka mar kale ka dhex qarxay xisbiga kulmiya kaas oo uu ku tilmaamay mid huursanaa oo aan si dhab ah loo xalin boobi yuusuf ducaale waxa uu shirgudoonka shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiya uu ku sifeeyey mid aan sharciyadda waafaqsanayn islamarkaana aanay awood u lahayn waxaa kale oo uu duray dhawaaqii hogaanka xisbiga kulmiye shalay ka soo yeedhay oo uu xusay inay ogaayeen hawsha ay muddada bisha ku dhow guddadani gacanta ku hayeen kana hadli waayeen muddadaasi oo arrimahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi arrinta kale murug ka taagan yahay ee aanay sarayn qolooyinkan kulmiye dhinacay doonaanba ha noqdaane waxa weeye arrinta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa doortay dad wuxuu haystaa kalsoonidii shacbiga reer somalilan waa waxa ugu badan waa qofka ugu awooda badan ee ugu kalsoonida badan ummadda marka la eego doorashooyinkii dhacay qofka xilka caynkaasa hayaa muhmel ma geli karo ma noqon karo xubin guddida fulinta xisbiga kulmiyaha ma noqon karo laba mid buu noqonayaa inuu yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo keliya oo aanu ahayn xubin caadi ah isagii sayl madaxweyne ku-xigeenkuba ma noqon karaan xubno caadi oo guddida fulinta gala kalaamadooda aanay ahayn xilka ay hayaan baanay ahayn taasina waa mid kale oo liiskii cadami iminka soo saaray guddiga madaxda ka ah waxaa ku taalla guddida fulinta waxaa ugu horeeya axmed maxamed maxamuud jilaayi madaxweynaha jumhuur madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodo dastuuriya dastuurika afti baa loo waa arrinta kale sartu ka quuntayoo qoladan gruubkan musabixiyo maxamed kaahiniyana daahiriyaa shams shaaric ay isla soo taagi maayaan in la yidhaahdaan madaxweynuhu xisbiga shaqo kuma laha qolada kalena dayn mayso inay mar walba yidhaahdaan madaxweynaha arrintaa lagala tashadaiyo madaxweynaha ogaa sidaasay shirarka xisbigu soomaalidu waxay tidhahdaa kitaab gurigiisu lidiisay xallaafaday wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa galabta soo gaadhay caasimadda dalka ee hargeysa wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha egaal international airport kana koobnaa afar xubnood ayaa waxaa soo dhoweeyey safiirka somalilan u fadhiya waddanka kenya ambasador sifir ugu horeyn hadal kooban uu halkaasi ka jeediyey safiirka somalilan u fadhiya waddanka kenya ayaa wafdigani ku soo dhoweeyey dalka isagoona sheegay in ay wefdigani u socdaan indhaindhayn iyo qorshihii xafiiska waddanka kenya lagaga furi lahaa waddankani somalilan soo dhoweynta xooggale aan noogu timaadeen maanaan filayn laakiinse waa idinku mahadnaqaynaa halka waxaa maanta inoogu yimi wefdi dowladda kenya ka socda oo wasaaradda khaarijiga ah oo casho doorkii laba wiig horteedna mar yimi iminkana socda hasi ay hawshooda baxdaan madaxa ergada ka socota wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyey safiirka somalilan u fadhiya waddanka kenya sida qiimaha leh ugu soo dhoweeyey somalilan i want to thank uh, dr jama for on behalf of the Somaliland government for welcoming us to Somaliland.
waxaa kale oo uu sheegay in wax badani ka dhexeeyo labada waddan ee somalilan iyo kenya sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in labada dal iska kaashadaan waxyaabo badan kuna tilmaamay ujeeddada ay hadda dalka ku yimaadeen mid daba socota tii hore ee ay somalilan ku yimaadeen As you are aware, uh, Kenya and Somaliland are two brother countries and we are here to further check on our intended mission to open an office in uh, Hargeisa and we are going soon to open an office.
haddana ay u socdaan sidii ay u indhaindhayn lahaayeen halkii ay ka furan lahaayeen xafiiska waddanka kenya uu ku yeelan doono caasimadda somalilan ee hargeysa iyo qorshihii xafiiskaasi lagu furi lahaa ugu dambayntiina wararka ka imanaya deegaanka baydhabo ee gobolka bay ayaa sheegaya in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ay halkaasi kusoo dhacday wararka ayaa intaas eh, ku daraya in diyaaradda la filayo in kooxda al-shabaab soo rideen maadaama goobtaas ay ku sugnaayeen wakhtigii ay diyaaraddu dhulka kusoo dhacday ayaa ay kooxo ka tirsan dagaalyahanada shabaabku ku yaaceen goobta iyagoo dadku ku amray inay ka fogaadaan islamarkaana ka furtay qalab ku xidhnaa diyaaradda oo aan la garanayn waxa uu ahaa sida ay dadka deegaanku warbaahinta u sheegeen diyaaradan oo ah noocaan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ayaan la ogeyn dowladda dhab ahaan iskale balse inta badan diyaaradaha aan cidi wadin waxaa adeegsada maraykanka oo saldhig militari ku leh dalka jamhuuriyadda jabuuti akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa warar wax hiital iyo dabadaadi ka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan iskaga tegaynaa dhinacii nas
وديعنا أثر سبيل